bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga duhur
nin ka mid ahaa ergooyinkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo lagu dilay muqdisho
dowladda federaalk soomaaliya oo soo saartay digniin adag oo ku socota ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho
shirka madasha taana oo maanta furmay iyo ra-iisul wasaare xamse oo ka qaybgalaya
ciyaartooyda xulka qaranka todobiyo toban jirada soomaaliya oo maanta ciyaaraya ciyaarta kama dambaysta ah ee la ciyaari doonaan waddanka koonfurta suudaan iyo qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa duhurnimo sabti ah taariikhdan oo ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha oktoobar sanada laba kun iyo labaiyo labaatan dulmarka warkayaga duhur ayaad maqasheen warkanna kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka dhammaystiran haddii aan ku bilowno xubin ka mid aheyd ergooyinkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa kooxo hubeysan oo dhowr iyo toban daqiiqo ka hor gudaha degmada warta nabadda ee gobolkani banaadir ku dilay mid ka mid ah ergooyinkii soo doortay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya dad ayaa waxa ay kusoo warameen in rag hubeysan oo watay bistoolad ay toogasho ku dileen ninka xili uu joogay qeyb ka mid ah degmada warta nabadda islamarkaana waxa uu ninkaasi ku geeriyooday rasaas looga dhuftay qeybaha sare jirkiisa ninka waa ninka ka mid ahaa ergooyinkii soo doortay xildhibaanada ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi caraaye maalin waxaana la sheegay in xilligii la dilayay uu watay qori waxaana durbadii goobta ka cararay kooxihii ka dambeeyay falkaas wararka la helayo ayaa sheegaya in marxuum cabdi caraaye maalin uu ka mid ahaa ergadii galmudug kusoo dooratay xildhibaanada baarlamaanka koo iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya ciidanka ammaanka ayaa goobta ka qaaday meydka magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxaa horey dilal qorsheysan loogu geystay ergooyinka soo doortay xildhibaanada baarlamaanka nabadoono mas-uuliyiin u shaqeyn jiray dowladda
dhanka kale haddaan eegno wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay digniin ku socota ganacsatada soomaaliyeed iyagoona loogu digay inay taageero lacaga siiyaan dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa waxa uu sheegay in laga bilaabo maanta ganacsadihii al-shabaab taageero ama siiyo lacag ee dowladda soomaaliya la wareegi doonto hantidiisa sidoo kalena loola dagaalami doono wasiir jibriil ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan maraakiib la shaqeysa ama maraakiib la shaqeysa al-shabaab oo uu sheegay in hantida ay wadaan iyo cadadka hantidaasi ka hor inta aysan soomaaliya soo gaarin waxa uuna dalbaday in wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda uu arrintaasi wax ka qabto waraaqdan waxay si toosa ugu socotaa ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd ganacsatada beeraha ganacsatada xoolaha ganacsatada warshadleyda ganacsatada kalluumaysiga ganacsatada tamarta iyo biyaha ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha ganacsatada isgaarsiinta ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha ganacsatada hoteelada goobaha dalxiiska iyo farshaxanka ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka ganacsatada guud ujeeddo digniin annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argixisada ee dhanka dhaqaalaha ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay fulinaysaa waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqaddani sida tooska ugu socota in aan lala shaqayn karin lala macaamili karin islamarkaana aan wax wax loo fududayn karin wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin awaamiirta awaamiirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee ka soo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka soomaaliyeed haddaba ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan iyo xeerarka waddanka sidoo kale wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda kow in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xisan labo ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka soomaaliya saddex shirkaddii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee al-shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurto ama maguurto ah ee ay shirkaddaasu leedahay shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda ugu dambayn sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan islamarkaana dhaqangeliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed aadaa u mahadsantihiin
ciidamada dowladda federaalka ayaa howlgallo ka wada deegaanka xawaadley oo xalay ay la wareegeen sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo
sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee soomaaliya howlgalla xalay ka dhacay qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ayay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay kula wareegeen deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanada ciidamadu ay la wareegeen waxaa ka mid a deegaanka istaraatiijiga ah ee xawaadley oo hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xawaadley oo ku taalla inta u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo jowhar ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxaa ku sugnaa dagaalamayaasha al-shabaab taasoo sababtay inuu istaago isu socodka magaalooyinka jowhar iyo balcad oo kaabiga isku haya sidoo kale xawaadley waxaa ku taalla buundi isku xirta labada shabeelle waxayna al-shabaab u isticmaali jireen marin ay isaga gudbaan ilaa meelo kale oo ka mid a gobollada dhexe ee soomaaliya sida saraakiil ka mid a ciidanka xoogga dalka ay sheegeen ciidamada qabsaday xawaadley oo uu hogaaminayay korneyl lagu magacaabo abuukar boonow oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa dadka shacabka ee ku sugan deegaankaas waxa ay u sheegeen inay isdejiyaan islamarkaana ay bilaabi doonaan howlgallo amni xaqiijin ah oo lagu baarayo xaafadaha iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka agdhow deegaanka xalay ay la wareegeen oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe howlgallada xooggan ee ka soconaya qeybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya ee ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo kordhayay waxaana sii xoogaysanaya howlgallada kale ee ka soconaya qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka soconaya abaabulkii ugu dambeeyey taasoo saraakiishu ay shalay gelinkii dambe ciidamada u sheegeen inay dhaqaaqi doonaan islamarkaana looga baahan yahay in ay dadka shacabka u turaan
mahadsanid awkardayax shirka madasha taana ayaa maanta ka furmay ayaa maanta furmay iyadoo sidoo kale ra-iisul wasaare xamse oo shirkan uu ka qaybgelayo siduu warkan ugu faahfaahinayo saleymaan al cadaala
magaalada bahirdaar ee dalka itoobiya ayaa waxaa maanta oo sabti ah ka furmay shirka caalamiga ah ee madasha daana ah oo looga hadlayo amniga qaaradda afrika waxaana shirka ka qeybgalaya madaxweyneyaal ka socda dalalka afrika iyo mas-uuliyiin kale shirka madasha daana ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga qaaradda afrika iyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira gobolka iyadoona madaxda ka qeybgalaysa shirka ay jeedin doonaan khudbado kala duwan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaana isagu waxa uu khudbad ka jeediyey shirka maanta ka furmay magaalada baritaan ee dalka etoobiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaana khudbad dheer ka jeediyey madasha dana forum ee sanadkan si gaar ah looga hadlay sidii loo mareyn lahaa qadaraha amniga ee soo wajaha qaaradda afrika ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in caqabadaha heesta qaaradda wax laga qaban karo inay muhiim ay tahay bulshooyinka oo ah kuwa awoodda isbedelka keena in laga qeybgeliyo iyo in xoogka la saaro qaabkii la isugu xiri lahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu tusaale usoo qaatay mahmaada soomaaliyeed ee ah rag googashii waa nabadaas oo uu sheegay in aasaas ay u tahay horumarka bulshooyinka qaaradda afrika waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ah ay ku shaqaynayso hiigsiga soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah iyadoo ahmiyadda siinaysa nabadda iyo amniga ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in amniga ka sugow dhibaatooyinka haysta qaaradda ay ugu weyn yihiin saameynta isbedelka cimiladu ku keentay dalal fara badan oo ay soomaaliya ay ka mid tahay waxa uu ka hadlay guulaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka gaareen la dagaalanka al-shabaab ra-iisul wasaare xamsa waxa uu sheegay in dhul baaxad weyn laga qabsaday toddobaadkii ugu dambeeyey dagalameyaasha al-shabaab kulanka oo ay kasoo qayb galeen hogaamiyaale iyo madax kale oo ka socota qaaradda afrika iyo hay-ado caalami ah ayaa lagu soo ayaa lagu wadaa in beri halkaasi lagu soo gabagabeeyo
mahadsanid saleebaan ciyaartooyda xulka toddobiyo toban jirada soomaaliya ayaa maanta ciyaarta fiinaalka ah la ciyaari doona xulka south suudan sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena cali aadan
ciyaartooyda xulka qaranka toddobiyo toban jirada soomaaliya ayaa galabta la ciyaari doona kulanka madambaysta dhigooda south suudan ciyaar ka dhici doonta caasimadda etoobiya adis ababa tartanka sakaafa ander seventiin digaha ocean stars oo ay tahay markii labaad oo heerkan ay soo gaaraan ayaa u dagaalami doona inay taariikh u sameeyaan qaranka soomaaliya markii ugu horraysana ay ku guulaystaan koobka toddobiyotobanjirada bariga iyo bartamaha afrika ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo safar shaqo ku jooga etoobiya ayaa kulan la qaatay ciyaartooyda qaranka soomaaliya isagoo u mahad celiyey inay heerkan soo gaaraan sidoo kale waxa uu sameeyey ballanqaad haddii ay koobka ku guulaystaan iyo haddii kaleba sidoo kale wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane maxamed barre maxamuud iyo wafdi ballaran oo hogaaminayo ayaa shalay gaaray caasimadda etoobiya iyo adisaawa si ay galabta garoonka ay ugu taageeraan ciyaartooyda xulka qaranka toddobiyotobanjirada soomaaliya oo la ciyaaraya dhigooda south suudan kulanka kamadambaysta fiinalka sakaafa ander seventiin waxaana mikrofoonka la dhex marnay dadka ku nool magaalada muqdisho ayagoo fikirkooda ka dhiibtay kulanka galabta ay wada ciyaarayaan xulka qaranka toddobiyotobanjirada soomaaliya iyo dhigooda south suudan ayagoo soomaaliya u rajeeyey inay koobkan ku soo guulaystaan waxaan ku faraxsanahay in xulkeenna ee da'yarta toddobiyotobanjirada ay soo gaaraan heerkan oo ay galabta fiinaal taagan yihiin waxaana u rajaynayaa insha allah inay garaaci doonaan dhigooda ee south suudan oo ay ka badin doonaan koobkan ay noo soo hoyi doonaan insha allah horta waxaan aad ugu faraxsanahay in xulkeen toddobiyotobanjirada maanta oo cadala aan horey looga arag ay kusoo bandhigaan waddamada afrika marka waxaan rajaynaa insha allah guud aan rajaynaa wallahi awooddeena taaska way muuqataa waxaan isleeyahay xitaa kuwa haweenka ayagaa ka fiicanbo marka insha allah waxaan rajeynaa ciyaarta inay wacdariya hadda ciyaarta ugu dambeeya aan soo barino mid ka fiican aan soo barino insha allah ana waa jacayl waxna waa saadaalin ana waxaan rajeynaa insha allah saddex gool inaan ku badino iyo eber insha allah galabta waxaa ciyaari doona xulkeena qaranka dalka soomaaliya waxaa u rajeynaa insha allah guul wallahi xulkeena maasha allah horta xul awood badan oo training fiican haysto oo tababar waqti badan la soo geliyo waaye insha allah maadaama xulolkii meesha ugu awood badnaa sidii uganda oo kale aan soo cunne horaa u soo garaacna etoobiya insha allah galabta soo suudaan waa waxaa dhan rigoor xitaa ma la gaari doona insha allah hal yewer maadaama difaaciin aad u adeeg yahay Soomaaliya dal gool insha Allah galabta waxaan rajaynaa in difaaciid si fiican u adkaysato hal yewer ku qaadana insha Allah shacabka Soomaaliyeed insha Allah galabta waxaan dhahaa xulkiina waa waa maalinka idin baahan yihiin maanta oo kale waaye waxaan rajaynaa guul fiican inaan soo hoyno insha Allah guul Soomaaliya ka kulanka maanta hadaa fiiriyo Soomaaliya horta heerkan inay soo gaarto horta guul weyn ay noo tahay marka waxaan rajaynaynaa inaa finaalka koobka waddankeena aan keeno insha Allah labi labi ewer camal labi ewer oo kusoo baxna insha Allah yaraa maaragta wadankooda taageer weyn u muujiyaan marka meel walba social media laga yaabo waxaan deganahay degmada camarjab bahda isboortiga aan kaminahay dadka baaweynta isboortiga insha allah maanta waxaan rajaynaynaa xulka qaranka guusha ugu horreysay taariikhiga soomaaliya oo ka qayb gasha wax tartana oo koob soo qaado kuwa ugu horreeya inay noqdaan aan rajaynayaa toban iyo todoba jirada xulka qaranka soomaaliya aad guul iyo gobonnimaan leeyahay kuwaani waxaan ka rajaynaynaa insha allah inay maanta soo guulaystaan south suudan waa dal burbursan sidee noo kaleento waxaan isleeyahay maanta guul iyo aad guulaan rajaynaynaa insha allah guul aaday u fiican yihiin macallinkana waxaan leeyahay waa macallin meeshaas aad ku madan tahay nuur amiin maasha allah aaduu u wanaagsan yahay isku xir fiicanuu u sameeyey waxaan rajaynaynaa inay noqdaan taariikhda ay galaan oo ay noqdaan xulkii qaran ama toddobiyo toban jira ha aado ama koob iyo labaatan jira ha aado ama kuwa waaweyn ha aado guushii ugu horreysaan rajaynaynaa insha allah inay koobka soo qaadi doonaan insha allah inaynaa insha allahu saddex iyo hal shacabka soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay xulka qaranka maanta meel walba shaashadaha ka taageeraan aad iyo aad muxuu ugu hambalyeeyaan haddii ay soo guulaystaan iyo hadday soo guuldarraystaana si fiican loo soo dhaweeyo cali aadan axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
guud ahaan warka duhur aad ka dhegeysaneyseen redio dalsan dhegeystayaal waa inaga intaa warka wadajir waxaa idinkugu akrinaya cabdisalaan juule iyo anigoo ilhaa mustaf nuura dhanka farsamada xusni cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel